ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya uu hiriyaayana wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed wasiira dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxa ku socotay hay-adda seef iyo si wadajiran shii dhigeen dhismaha suuqa la kagada doono xoolo ee magaalada baydhabo kaasi oo lan dhisi doona si casri e islamarkaana xoolo laku dhoofiyi doonaa suuqa xoolaha waliba wusa ku mid ah ilaha dhaqaalaha ee koonfur galbeed soomaaliya taasoo muhiimka dhigaasa in la dhiso goobo hilka haylahay xoolo inta lan dhoofina ama langadna wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya sandheere mad iftiin iyo ku hadalay muhiimada dhismaha suuqan usan leeya koonfur galbeeda suuqun isin aragaasan waa suuq way laku faday caalami ah oo xoola waana laku rorow waana lakagadaw mashruucaas oo african development marsidii dowladda federaalka soomaaliya hay-adda saafna iyaada hogaamiyahayd iyaadana adeegihii ata eedaan ka faraxsana haddii aan aha wasiirka xanaanada xoolaa dowladda koonfur galbeed haddii aan amay ka faraxsanaa geeka inay goobjoog aan anhaado qiibna aanu ku haado inay suuqii hoolaa oo se casriyaysan liindhisaw wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen maxamed eeley ayaa faahfaahiy dhismaha xaruntan suuqa horaa laka gado doona qeyba iyo ku koobanta mashruucan uso maalgeliya ee bangiga horumarinta afrika suuqa xoolaa way laku qabada doonee dhammaanba way la hiri doonee derbi wareege oo gebi ahaanba laka wareejiya suuqa way kale la dhisi doonee gambaloole oo iriido xoola ku galaayaan way kale la dhisi doonee baraag dheer oo biyo laka isticmaalo doona wali kale la isticmaalo doona meelo badanoo dawladaha hoose isticmaalayaan iyo waxyaabo oo qurux badan yaa lain dhisi doono suuqunkan eh taas wali koran qaada doonta dhini walba haddii anagata dhinaca dhaqaalaha dhinaca shaqaalaha iyo walwalba iyo dhinaga nabadgelyada intaba way ku qaada doonta qayb weyn oo lahankoobo kor wali se gaare farhad inka ini geeka anna suuqa hoolaa anna ah xaafaditay oo reer suuqa hoolaa meeli anaka dhaladi eeridi anaka dhaladi inaan geeka aan roogo aan shiid dhikaayon mar lamaada wali ingata farxad lamaada ingata insha allahu tacaala walina rajeeya ilaahay idin jeey mashruucun geeka oo un an roogno berefonese ini walbadan oo faa'iide ee usan un lahaada guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaanba deegaanada un ahnaha ku jeeda mashruucun way kale oo dhagax dhugunka jare ee keliya suuqa hoolaa mee geeka ulaan shiid dhikaayna way kale ka jare shaybaar guud oo ka saabsan sidii caafimaadka xoolaa walbadan linku bedel fat wali ka jare mashruucun inay badan lagu qabada dayacatir weyn lakasoo biy suuq kawaanka maraydi ee suuqa naftiis yaa ka jara mashruucun oo isuna walbadan ku qabada doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisalaan cabdi cali dhaay iyo sheegay in dhismaha suuqan xoolaha ee magaalada baydhabo usoo qeyb qaada doona kobcinta dhaqaalaha koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya sidaa la socotaan ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha ugu badan oo ay haysato maanta ee dhaqaalaha ka soo galo waa xoolaha sanadkii waxaa la dhoofiyaa in ka badan lix milyan oo xoolo ah markaa suuqan wuxuu ahmiyad weyn u yeelan doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xoolaha iyo ganacsiga xoolaha waxaa kaloo farxad ah sida hadda wasiirku ku dhawaajiyey in shaybaarkii xoolahana uu ku jiro dhagax dhigista maanta aan dhagax dhigayno iyo mashaariic fara badan leh oo la socda dhagax dhigga maanta aan samaynay waxaa guul weyn ah oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalk oo aan ka socno guul weyn waa maanta in reer baydhabo ay heleen suuq xoolo oo ay ku shaqaystaan oo xoolahoodu ay waraab ku helaan oo iyagu ay ku nastaan oo xoolahooda caafimaad ku helaan marka waxaan rajaynaynaa insha allah waxay tahay arrintaas inay kor u qaaddo dhaqaalaha magaalada baydhabo dhaqaalaha koonfur galbeed iyo dhaqaalaha geyga soomaaliyeed dhabi ahaanba inay kor u qaadaan rajaynaynaa hirgelintan suuqan casriga ee weliba kor u qaada doona dhaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya iyadoona hadda dhismo ku dareera wadada dheer ee suuqda hoolaha seedaskaasi oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo saaraayta wadda laami ah si lanfudaya inisdareerowka dadka iyo xoolo miilasay seedowa